mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug uga qayb galay munaasabad loo sameynaya ardayda fasalada labayo tobnaad iyo sideedaad ee dugsiga hoose dhexe ee cabdulaahi ciise munaasabadan waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada gaalkacyo xubno ka socday wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiin kale maamulaha iskuulka cabdulaahi ciise cabdiraxmaan ayaa ugu horeyn ka hadlay tirada ardayda ee ka qalin jebisay iskuulkan ee galay imtixaanka labada heer halkan waxaan ku sagootinaynaa arday ka qalin bedelanaysa dugsiga hoose dhexe iyo sare ee cabdulaahi ciise ardadaasoo isugu jirta arday ka qalin bedelanaysa dugsiga dhexe fasalka sideedaad una gudbaysa dugsiga sare iyo arday ka qalin bedelanaysa dugsiga sare una gudbaysa jaamacadaha ama tacliinta sare ee dalka tirada wadarta ardayda sanadkan dugsiga hoose dhexe iyo sare cabdulaahi ciise ka qalin jebinaysa marka la isku daro waa laba boqol lixdan iyo shan arday laba boqol lixdaas iyo shantaas arday waxay isugu jiraan sagaashan iyo laba ka mid ah waa ardayda ka qalinjabinaysa dugsiga sare fasalka labiyo tobanaad una gudbaysa jaamacadaha dhanka kale qaar kamida mas-uuliyiintii kasoo qayb galay oo ay ku jiraan maamulka degmada ururka haweenka iyo xubno kale ayaa bogaadiyey ardayda
qalbiyadiina waxaan rabayna sidaa noqdaan waa isa u daxalaysan quruxda saakayna ka muuqata waalid baa u soo jarmaaday intoodaalkaan ku qalin jabinaysa waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis inaad noqotaan kuwa aan imtixaankii ay galeen aan ku dhicina ku baas ugu dambeynna xamdi oo ku hadlaysay afka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa hambalyo iyo dardaaran la wadaagtay ardayda ka qalin bedelatay fasalada labiyo tobnaad iyo sideedaad hambalyo waxaad gaarteen oo aad maantay u dabaaldegaysaan wakhtigii iyo waayihii aad muddo badan sugayseen waxaan ilaahi subxaana watacaala idinkaga rajaynayaa natiijo aad u fiican balkacyo oo waxbarasho ku loolamaysaa u jeedaa waa arrin aad u wanaagsan marka dhinaca bositifeka la fiiriyo in waxbarasho lagu loolamo qof walbana waxa uu meeshiisa ku haayo inuu soo bandhiga munaasabadan ayaa ahayd mid loo sameeyey ardayda fasalada labiyo tobnaad iyo sideedaad kuwaasi oo imtixaanka labada heer ku galay degmada gaalkacyo